munaasabadan xarigalan ku jira ay qaybta cusub ee lagu kordhiyaya isbitaalka shifo ee degmada guurceel waxaana sidoo shale afka iyo ilko oo dadka deegaanka markii hore ah meelo kale iyoon weydiisada jireen haddiiyo daaweynba hadana dahfurka iyo welibaa ku qeybgelaya madax ku tirsan galmudug maamulka degmada iyo qeybo shilgadisan ee bulshada magaalada inka horeyntii furitaanka qaybtan cusub ee lagu kordhiyay isbitaalka shifo ee degmada guurceel iyo welibaa ku hadalay maamulka iyo dhakhaatiirta ku howlgala isbitaalka iyoona ku warbiyeena adeegyada isbitaalka uusan qabdow bulshada degmada guurceela dantaalku waxa waaye aad ayuu xasaasi u yahay marka fildhigaa la joogo caafimaadka guud ahaan sababtoo ah waa waa sida uu sheegay waa meel u baahan ilaalin ka badan ilaalinta ay meelaha kale u baahan yihiin waxaa waaye tiim waxaan ku ammaanayaa shifa tiim dhallinyaraa isku xiran isdabeecad fahmay intaan isbitaalka joogana waxyaabaha ammaanta mudan oo aan isleeyahay waa waa la taaba karaa waxaa kow ka ahaa dadka deegaanka wax ka soo jeeday waxna ku bartay ayaa u badan dadka ugu badan oo ka shaqeeya waxaa qasab noqon doonta qof walba oo loo shaqaynaayo oo shaqo looga qabanayo ilkaha in baaritaan loo sameeyo si lagu si lagu ilaaliyo caafimaadka bulshada qofkii sidoo kale qofkii la nool cudurradaas oo kale waa cudurro caadi iyo ceeb maahan wax lala noolaado waayo waxaana ugumiday marti sharaftii oo ku qeybgeliyay xafladda iyo weliba iyo ka amalina maamulka isbitaalka shaqada uusan haya bulshada iyo oona dhinihii kala dhawaayana qaybtan cusub ee la kordhiye degmada guraceel marka hore shifa inay ku soo kordhisay wax la taaban karo la sheegi karo wax jira ah inay ku soo kordhisaa sax ah ilaa maalinta ay yimideen yooma haad caawaho la joogo inta ka dhaxaysa shifa waa la ammaana iyadu waajibkeedu waa gudatay kastamarka waxaa la rabaa marka dadka deegaanka inay waajibkooda gutaan haddii daawo tayale la keenay haddii dhakhaatiir tayale la keenay haddii dadkii waxaa waaye deegaankaa la shaqaalaysiiyey ilaahay baan u mahadinaynaa caafimaadkana siiyey marka labaadna waxaan u mahad celinaynaa dhakhaatiirta ku howlan siday annaga caafimaadka annaga uga taxadari lahayd marka ninkiisa u sheekeyna wuxuu yidhi niyu dhakhtarka indhaha u tegayo xanuunkii uu iga sheego dhakhtarka shifo jooga aabbana muqdisho markii la joogo sidii kalea layga sheegay isla xanuunkii anka dambeyntii madaxda maamulka degmada guurceel oo munaasabada ku hadaleen ya bogaadeen maamulka isbitaalka shifo sidaiyon ku adeegaayana bulshada walinayo ka dhiirigelina intii oo sii lama jibaarana shifa waxaa aada ugu hambalyeynayaa runtii inaad sanadkii labada kun iyo labaatan kow ilaa hadda inaad shaqo fiican aada u qurux badan u qabateen degmada oo aad ku soo kordhideen dhakhaatiir waaweyn oo runtii maanta qaar ay fadhiyaan dabcan waxaan ku jiraa dadka baahiyahaas dabcan ay ka muuqdaan marka waxaan rabaa inaan idin idhaahdo dabcan dadka ugu horeeya oo runtii ka faa'iidaysanayaan ka mid ahay in loo baahnay dental caris oo ah dhakhtar professional ah degmadu yeelato lagu tashado caawana aan u jeedno dhakhaatiir ajanabi iyo soomaali ah oo ka howlgelayo ayadana waxaan leenahay adeegyadii hore oo laydinkaga bartay way habboonaayeen ayaduna inay haboonaataan bulshadan u rajeynayna idinkana rajeynaynaa degmada guurceel ee gobolka galguduud iyo muddooyinka danbah ka badaayana horumarada dhinigiyo adeegyada caafimaadka la xiriira